halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti toddobiyo labaatanka bisha febraayo sannadka laba kun iyo lix iyo tobanka idaacadda galabnimona waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi iyo maxamed colaad xasan
qodobada aan idinku hayn idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah tirada dadkii ku dhaawacmay iyo kuway ku dhintay weeraradii qaraxyadii ahaa ee ka dhacay magaalada muqdisho oo korodhay afar labaatan qof ayay gaartay konton qofna way ku dhaawacmeen
qarax badan oo ay shabaab sameeyeen waa goobjoogaan u ahaa weli ma arag weli neeva ima soo maraysa mana arki doono insha allah qarax intaas leeg iyo siduu qaraxaas iyo ciidanka la socdayba ay u abaabulnaayeen
waxaan kaloo idin haynaa madaxweynaha puntland cabdiweli gaas oo waraysi aan la yeelannay kaga hadlay sababta uu maamulkiisu u diiday nidaamka afar dhibic shan
sidoo kale waxaad maqli doontaan xabajoojin maanta markii ugu horraysay ka hirgashay qaybo badan oo ka tirsan siriya barnaamijkii hambalyadii heesaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaane marka hore sawirkii caalamka
xabajoojinta syriya ee bilaabatay maanta oo sabti ah ayaa inta badan dhaqan gashay laakiin waxaa jira rabshado aan badnayn oo meelaha qaar laga soo sheegayo warbaahinta dowladda syriya ayaa soo warinaysa qaraxa loo adeegsaday baabuur oo ka dhacay duleedka magaalada bartamaha dalkaasi ku taalla ee salaamiya ee gobolka xama weerarkaas oo ay ku dhinteen laba askari weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan gobolka latakiyana ee ku dhow xadka syriya iyo turkiga waxaa lagu soo warramayaa in iska horimaadyo ay ku dhex mareen ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada mucaaradka xabajoojinta syriya oo ay garwadeyn ka ahaayeen maraykanka iyo ruushka ayaa dhaqan gashay sakdi dhexe ee xalay dalladda ay ku midaysan yihiin mucaaradka syriya ayaa war-saxaafadeed ay ka soo saartay ku sheegtay in toddoba iyo sagaashan kooxood ay ballan qaadeen inay qeyb ka qaadanayaan xabajoojintan ururka daacish iyo jabhatul nusra oo ah garabka alqaacida ee syriya ayaan iyagu qeyb ka ahayn xabajoojinta saraakiisha bariga afghanistan ayaa sheegay in qarax uu fuliyey qof isa soo miidaamiyey uu dilay ugu yaraan saddex iyo toban qof islamarkaasna uu dhaawacay dadka badan afartan kale qaraxan ayaa ka dhacay gobolka kunaar oo u dhow xadka dalka bakistan qofkii qaraxa fuliyey ayaa soo kaxaystay mooto amaba dhugdhugley isagoo isku qarxiyay xafiiska guddoomiyaha gobolka hortiisa dadka dhintay ayaa waxaa ka mid ah hogaamiye ka tirsan qabiilo iyagu kasoo horjeeda ururka taalibaan ninkaasi oo lagu magacaabo malik khanjan cabdulle cabdulla hogaanka guud ee afghanistan ayaa hadal uu soo saaray ku cambaarayay weerarka isagoo sheegay in wadahadallada iyo gacanka hadalka afghanistan ka jira ayna wada socon karin wadahadallada ayuu ka waday wadaxaajoodka tooska ah ee la filayay in dowladdu ay la gasho taalibaan iyo ururada kale ee mucaaradka ah wadahadalladaasi oo la filayo in toddobaadka dambe ay ka furmaan dalka bakistan
natiijooyin horodhaca oo ka soo baxaya doorashada dalka iiraan ayaa muujinaya inay u eg tahay in dalkaasi uu u jihaystay waa isbeddel waxaana jira in qolyaha qoyar socodka ee muxaafidka ah ay abuurayaan dareen saaxiibtinimo oo ku dhiirigelinaya madaxweyne rawxaani inuu ku sii socdo qorshihiisa siyaasadeed codayntan oo lagu dooranayo xubnaha baarlamaanka dalkaasi ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee dalkaasi ka qabsoonta tan iyo markii iiraan ay heshiis kala gaartay barnaamijkeeda nukleerka quwadaha caalamka codbixiyaashu waxay sidoo kale dooran doonaan golaha loogu magacdaray golaha khubarada oo ay culamo ku jiraan oo dusha kala socon doona hawsha hogaamiyaha sare ee ruuxiga ah ee iiraan ayatollah cali khameni golahanina waa golaha soo doorta hogaamiyaha sare ee dhinaca diinta ee dalka iiraan
codbixinadii u dambeeyey ee doorashada dalka ireland ayaa muujinaya in isbahaysiga talada hayaa uu kala jabi karo kadib markii uu waayey kuraas baarlamaanka jimcihii shalay saacada un ka hor intii aan codadka la tirin kuwaas oo maanta oo sabti ah la tirinayo ayaa warbaahinta r t e ay sheegtay in xisbiga ra-iisul wasaare ende keni ee finna geyl uu helay codad aad uga yar intii markii hore la filayey xisbiga ayaa helay wax ku dhow afar iyo labaatan boqolkiiba xisbiga shaqaalaha ee ay bahwadaagta yihiin ee finna geyl ayaa la filayaa inuu helo toddoba boqolkiiba intaa arrintaas oo isbahaysiga ka dhigi doonta mid aan helin aqlabiyadda looga baahnaa baarlamaanka xisbiga mucaaradkaee fino foil ayaa la filayaa inuu helo koob iyo labaatan dhibic kow boqolkiiba codadka dadka
halkaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington galab wanaagsan ayaan hawadeeda ka leynah dhegeystayaal mar- mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waa sabti toddobylabaatanka bisha februaayo sanadka labada kun lix iyo tobanka maxamed cabdi xasan iyo maxamed colaad xasan ayaana idaacadda idiin daadihinaya warar soomaaliya ku saabsan oo ay ku jiraan faahfaahin ku saabsan qaraxyadii muqdisho xalay ka dhacay weerar waraysi aan la yeelanay cabdiweli gaas oo goordhow ayaad maqli doontaan balse marka hore aan ku horeyno syriya xabajoojin ayaa maanta ka hirgashay qaybo badan oo ka tirsan dalka suuriya iyadoo meelaha qaarkooda lasoo sheegay in rabshaduhu ay ka rabshado ay ka dhaceen warbixinta waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere xabad joojintan oo ay hormood ka ahaayeen maraykanka iyo ruushka ayaa dhaqan gashay saqdii dhexe xilliga magaalada dimashik dallada midaysa mucaaradka suuriya ee wadata magaca guddiga wadaxaajoodka ee heerkiisu sarreeyo ayaa haddal uu soo saaray ku sheegay in toddobiyo sagaashan kooxoodii ay ballan qaadeen dhaqangelinta xabad joojintan iyadoo sidaasi ay jirto ayaa haddana waxaa qarax uu keenay baabuur bambal lagu soo xidhay uu ka dhacay magaalada saalimiya ee gobolka xamaa halkaasi ay ku dhinteen laba askari gobolka laadiqiya ee u dhow xadka dalka turkigana waxaa laga soo sheegay in iska hor imaadu dhex maray xoogaga dowladda iyo kuwa mucaaradka ah xabad joojinta ayaa waxaanay saamayn doonin ururada isis iyo jabhatu nusra oo iyadu alqaacida xidhiir la leh madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in inkastoo xabad joojinta suuriya ayna islamarkiiba dagaalka joojinaynin ay haddana tahay wax loo baahan yahay si dhinacyada oo dhamme ay weerarka u joojiyaan kaasi oo uu ku jiro weerarka cirku All parties must end attacks, including aerial bombardment. Humanitarian aid must be allowed to dhinacyada reach oo areas dhammi not waa seen.
inay weerarka joojiyaan kaas oo duqaynta cirkuna ay ku jirto gargaarka bini'aadannimo waa in la oggolaadaa si loo gaadho goobaha go'doonka ku jira waxyaabo badani waxay ku xidhnaan doonaan sida taliska suuriya dalka ruushka iyo xulafadoodu ay arrintan u adkeeyaan saacadaha iyo maalmaha soo socda waa muhiim adduunyaduna way eegaysaa ayuu yidhi hogaamiye mucaaradka suuriya ka tirsan ayaa sabtida maanta sheegay in duqayntii dowladdu ay joogsatay meelo ka mid a suuriya hase yeeshee meelo kale ay ka sii socotay arrintaasi oo uu ku sheegay inay tahay xadgudub lagu sameeyey heshiiskii joojinta colaadda wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa sheegtay in dayuuradaha dagaalkii ruushku ayna wax duqaymo xagga cirka ah sabtida maanta samayn doonin wasaaradda ayaa sheegtay in arrintan loo samaynayo si loo taageero qaboojinta colaadda islamarkaasna looga fogaado in si ula kacaan ahayn goobo aan loogu talagelin loo duqeeyo aad baad umahadsan tahay maxamed warbixintaasi ku saabsan syriya maxamed cabdi xasan oo stuudiyaha gu weliya inoo soo jeedinayay
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal magaalada muqdisho ayaa maanta deganeed kadib markii xalay ay qaraxyo ka dhaceen kuwaasoo xoog badnaa laguna weeraray hoteelka s y l qaraxyadan ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac fara badan oo qaarkood la sheegay in dhaawacaasi dadkii uu soo gaadhay ay u dhinteen sidoo kale waxaa qaraxyadan midkood uu xoog u burburiyey dhismayaal ka agdhowaa hoteelka warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
waxaa isi soo taraya tirada dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxyadii xalay ka dhacay agagaarka hotel s y l ee magaalada muqdisho waxaana maanta la helay meydadka saddex qof oo laga soo saaray xarunta dhismaha iskaashatooyinka oo dacalka ku haysa goobta qaraxu ka dhacay oo iyadu burburtay waxaana intaa weheliyey in guri ku yaala dhabarka dambe ee hotel muna ee iyana ku dhinteen saddex ruux sidoo kale dhaawacyo la geeyey xarumaha caafimaadka ee magaalada muqdisho ayaa sideed ka mid ahi geeriyoodeen waxaana tirada guud ee dhimashadii hore ku soo korortay ay noqonaysaa afar iyo toban qof oo aanay ku jirin sideedii qof ayay xalay xaqiijisay dowladda federaalka soomaaliya halka dhaawacyada isbitaalada madiine iyo daarushifa la gaarsiiyeyna ay gaarayaan toddoba iyo konton ruux duniyo cali maxamed waa madaxa caafimaadka cisbitalka madiina waxaana ay v o a uga warantay inta ay la-eg yihiin dhaawacyada isbitalka la soo gaarsiiyey iyo dadkii ku geeriyooday gudaha cisbitalka soddon iyo saddex tiradii ugu dambeysay ee aan maarata registerka gelinay dadka dhintay iyo kuwa laabtay iyo kuwa dhaawac ahba Een, intii dhimatayna waxay ahaayeen tiro ahaan guud sideeday ahaayeen koo iyo labaatan waa jiifinay waxa kasoo haray waxay ahaayeen dad xaaladooda ay aada u fiican tahay dadka dhibka uu ka wada muuqdaa een, intuu doono hawlo ekaado laakiin ilmaha yarka oo hadda indhaha wax ka gaareen oo kale gabar ayadana isha beeshay oo eh, gabdhahan yarka oo walaasheedu ardayda way dhimatay ayadana il baa ka baxday ilmo yar oo toddoba jir aan ku qiyaasay ilmahaas waxaa waa xagga indhaha qaybta indhaha asna wax ka gaareen dadkaasaa ugu liitay dhinaca kale cisbitalka daarushifa ee magaalada muqdisho ayaa la gaarsiiyey dhaawacyo tiradoodu gaarayso afar iyo labaatan kuwaasoo saddex ka mid ah la soo gaarsiiyey cisbitalka saakay sida uu qeexayo agaasimaha cisbitalkaasi maxamed cabaas xalay isbitaalka waxaa lasoo gaarsiiyey ilaa iyo labaatan iyo kow qofood oo runtii dhaawacyo kala duwan qaban waa lala tacaala dhaawacyadoodii dadkii intii badnaa way baxeen lix qofood ayaa isbitaalka la jiifiyey waxaa kaloo jira saakay saddex qofood oo dheeri ah oo isbitaalka soo gaaray ayagana xaaladoodana ma darna way fiican tahay dadkii qaraxyada ku soo waxyeeloobay ee dhaawacyadooda la dhigay cisbitaalada muqdisho oo ay xaaladoodu aada u adkayd ayaa waxaa ka mid a astur nuur cali oo aan kula kulmay cisbitalka madiina oo uu firir ka haleelay qaarka sare ee jirkeeda waxaana astur oo aan miyir lahayn xaaladeeda iiga warramay walaalkeed cali nuur cali dukaan yar oo kasoo horjeeda s y l oo maaragtay bay ku ganacsanaysay dukaankay soo xiratay guriga markay soo gashana waxaanay korbay uga yimaadeen waa wax oo qarax weyna weeye markaa madaxuu uga soo dhacay halkaa madaxa iyo halkaas isha korkeeda labadaas meelood bay hadda aada uga dhaawacanta xalay marka xilli dambe see kusoo qaad adiga waxaa ilaahay nagu baxshay nimanka ciidanka oo meesha deganaa nin booliiska oo shiina la yidhaahdo gabadhana abtigeedaha soo qaaday oo keenay meesha isbitaalka adigu waa loo gurmaday waa la dadaalay timihii iyo waa laga xiiray meelihii jeexna waa la tolay wixii firira uu ku jirana waa la soo saaray wakhtigan xaadirkaana weli miyirka kuma soo laaban koomay ku jirtaa weli xaaladeedu waa xaalad iska koomaa wey mas-uuliyiinta ku sugnayd goobtii xalay qaraxu ka dhacay ayaa waxaa ka mid ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga baarlamanka soomaaliya xildhibaan daahir amiin jeesow waxaana uu iiga warramay qarax badan oo ay shabaab sameeyeen waa goobjoogaan u ahaa weli ma arag weli neeva ima soo maraysa mana arki doono insha allah qarax intaas leeg iyo siduu qaraxaas iyo ciidanka la socdayba ay u abaabulnaayeen marka waxaa noo muuqata in shabaab baadiyihii ay kusoo kululaadeen ay magaalada muqdisho khaasata ay aad ugu soo buuxsameen marka waxaan leeyahay hay-adaha amniga feejignaan oo hadda sida ay yihiin si dhaanta in la sameeyo insha allah goobaha ay qaraxyadu saamaynta ku yeesheen ayaa waxaa ka mid ah afaafka hore hotel muna waxaana sida ay halkaasi wax uga dhaceen iyo khasaaraha dhimasho ee ka dhacay agagaarka goobtaasi ka warbixinaya nabadoon cabdulqaadir xirsi owliyo oo isagu xalay ku hoyday hoteelka muna ee magaalada muqdisho walaahi qarax wuxuu loo jiray labada dhinacba labada qaraxoo dhacay midna wuxuu loo jiray ilaa soddon tilaabo midna wax ka yar buu loo jiray oo meeshaan wuxuu ka dhacay askartu ay wax ka koontaroosho qaraxaas wuxuu ahaa mid dhibaato weyn ummadda gilgilay oo laga maqlay xaafadaha afarta koone qaraxaas wuxuu ahaa qaraxii ugu xajmi weynaa oo soo mara magaalada muqdisho aan ku noolaa anugu labaatan iyo kow sano intii beledu jilay aan ku noolaa askartii waa laatay shan baa ku dhimatay ilaa lix kontaroolka fadhiday dhinacaas kaleeto saddex qof baa ku dhimatay guri naga dambeeyo aan hoteelka annaga ka dambeeyo jiingada wuu dumay ninkani la yidhaaho qaali oo electricity ah iyo wiilkiisii iyo seedigii oo xalay u yimid saddexaasaa ku dhintay hadeertaa la joogo guri xalay jugtii gaadhay oo ah gurigii meeshaan iskashitooyinka hadeeruu dumay saddex nin baana ku dhimatay oo ku dumay isla hadda hadeer saacaddaana kula hadlay inuu dumay saddex nin baana ku dhimatay oo laga qaaday hadda halka ay qaraxyadu ka dhaceen oo aan saakay booqday ayaa waxaa iiga muuqday burbur aada u badan oo soo gaaray waddada u dhexaysa barxadda iskaashatooyinka iyo hotel s y l sidoo kale waxaa burburay dhammaan dhismayaashii ka soo horjeeday hotel s y l iyo kuwii dhinacyada ku hayeyba goobaha burburku soo gaaray ayaa waxaa ka mid ah guryihii ay degganaayeen fanaaniinta ee ex fiore kuwaasoo intooda badani saameyn ballaaran ay ku yeesheen qaraxyadii xalay ka dhacay agagaarka hotel s y l waxaana qaraxyadan lagu tilmaamay inay ahaayeen kuwii ugu cuslaa ee abid ka dhaca magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsanya wariyeen xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo haatan isna ku sugan dalka jabuuti ayaa cambaariyey qaraxyadii xalay ka dhacay magaalada muqdisho war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayuu ku sheegay in laamaha ammaanka ee dowladda aanay hakin doonin dagaalka iyo dabagalka ay kula jiraan argagixisada
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli cali gaas ayaa difaacay go-aanka puntland ay ku diiday nidaamka afar dhibic shan ee lagu xulayo baarlamaanka soomaaliya cabdiweli gaas oo washington jooga ayaa waraysi gaar ah siiyey idaacadda v o a waxaana u sheegay in soomaaliya ay horumar ka samaysay dhinaca dowladnimada oo aan wakhtigan loo baahnayn nidaamka afar dhibic shan falastiin axmed yimaan ayuuna u warramay sababuhu walaale waa tiro badan yihiin midda koowaad waxaa weeye soomaalida hore uga heshiisay inaan four point five waxaa lagu qaybsan bishii december laba kun iyo ko iyo tobankii garowe one markii soomaalida isugu timid heshiis baa la gaaray micnihiisu ahaa in doorashada hadda ah oo dhacaysa laba kun iyo labiiyo tobanka wixii ka dambeeya aan lagu soo xuli karaynin afar dhibic shan haddaa akrida marka qodobka labaad firqadiisa koowaad labaad saddexaad afraad shanaad waxaad ka arkaysaa in ay ku caddahay wax kastoo dhaca xataa haddii la waayo la aadi waayo doorasho ah hal qof hal cod in ha- isla markaasi aan waxba lagu soo xuli karin ee, qaacidada ah afar dhibic shan an ugu dambeynaysa laba kun iyo labiyo toban midu taa weeye waxaa weeye heshiiskaasi waan wada sixinay ee, anugu markaas waxaan ahay ra-iisul wasaarihii soomaaliya marka hadda heshiiskii waxay ahayd in sidiisa loo loo fuliyo afar dhibic shan xal baa loo arkayay labadii kun inaysan xul ahayn wanaag soomaaliyada isu ku jirin waa la garanayay laakiin waxay ahayd qaacido lalahaa markaa marxalaha looga gudbo lix iyo toban sana kasoo wareegtay waxaad moodaa qaacidadii waqtigaas lalahaa xal lagaga gudbo dhibta markaa jirtay oo soomaalia la isugu keenayay ayaa waxaa laga dhigay sharci law of the land waxa la yidhahdo ama sharciga dalka laga dhigay oo la rabaa in lagu socdo weligeed dowladnimaduna way soo bedelaysay marxalo kala duwan baan soo maraynay waa soo horumaraynay marka inaanu anagoo joogno laba kun iyo lix iyo toban dib ugu laabano laba kun waxaa weeye caqliga saliimka ayaa diidaya Een, dad badan waxay leeyihiin sababta puntland keliya ay u dooneyso marka la fiiriyo mas-uuliyiintii kale ee shirka ka qayb gasho waxay tahay puntland oo isle qaabka keliya ee aad sad ka badan dadka kale ku heli kartaan waa qaabkaas arrintaas mar badan baan ka hadalnay waana la i weydiiyey nimankii ajnabiga ah oo noo imaanaya waa i weydiiyeen waxay dhahdeen waxaad ka hadlaysaa ma numberka mise waa principleka number amase principle waxaan ka hadlaynaa waa principle weye Wax- waa aaminsanaan ma aha waxaan ka hadlaynaa sad bursi waxaa la yidhahdaa puntland wax gaar ah oo ay ku hereyso four point five oo aysan soomaalida kale aysan ku hereynin aysan xamar ku hereynin oo aysan eh, baydhaba ku herayn oo aysan kismaayo ku herayn ma jirto waxaan ka hadlaynaa waxaa weeye dowladnimo soomaaliyeed oo dhab ayaan rabnaa Een, waxaa jira in marka hadda la fiiriyo qaabka waxqaybsiga waxaa laleeyahay puntland laftirkeeda afar iyo bar ayay ku dhisantaa sidee rabaan inay soomaalida ugu soo gudbiyaan nidaam iyagiiba ay qaadan waayeen mada waxba kama jiraan puntland baarlamaankeeda wuxuu ku dhisan yahay deegaan waxaa lagu xaq lasoo doortaa waa deegaan Een, haddaan kusoo qaato gobolka mudug wuxuu leeyahay toban xildhibaan gobolka nugaal wuxuu leeyahay sagaal xildhibaan gobolka sool wuxuu leeyahay toddoba iyo toban xildhibaan gobolka bari wuxuu leeyahay koo iyo labaatan xildhibaan qaab noocaas wax lagu soo doortaa marka waxaa laleeyahay puntland qabiil bay wax ku doorataa of course dadku qabiilo weeye deegaanadana qabiil baa yani wa- loo- ya- mararka qaarkood loo kala degan yahay oo qabiilba meel buu ku badan yahay laakiin qaabka hadda ay wax kusoo doorataa oo xildhibaanadoodu ku yimaadaan waxa weeye waa qaab deegaan weeye
Een, haddii hadda aad ku adkaysataan mowqifkiina ah in aadan ka qeybgelayn maamul maamul ku salaysan afar iyo bar Een, madaxda kalena ay meeshooda ku adkaystaan sidee xaalku noqon karaa
mas-uuliyad baa saaran kulligeed mas-uuliyad baa wada saaran dowladda soomaaliyeed madaxdeedana mas-uuliyad baa saaran Eh, dowlad goboleedyada oo ama dowladaha ka tirsan dowladda federaalka oo puntland ka mid tahayna mas-uuliyadda baa saaran dabcan waxaa dhammaanteed ina wada saaran in qof walbaaba eh, siyaasadda waxaa la yidhaahdaa waa garanaysaayo siyaasad walbaaba moogtahay all politics is local waxaa weeye dhan waxaa la rabaa inaad u fakerto waxaa la yidhaahdo een, eh, s- ingiriis lagu yidhaahdo think globally but act locally waxaa la rabaa si gudna u faker si gaarana dee la- dad baad matashaaye waxaa rabaa maslaxadooda inaad ka shaqeyso marka waxaan rabnaa inaan is waafajiyo anigu cabduuley ahaan markaan ahay cabduuley danta guuda soomaaliyeed iyo horumarkeeda iyo midii puntland ay lahayd laftigeeda waxa isdiidina maaha wax iswaafaqaya weeye haddaanan aaminsanayn maslaxa waxa puntland raadinaysa inay tahay maslaxad soomaaliyeed laftiga kuma doodeen laakiin waxaan aaminsanahay waxa aan ku doodeynaa oon ka shaqaynaynaa oo aan halkaan la jooga waxa weeye in maslaxad soomaaliya aysan ku jira afar dhibic shan maslaxadda soomaaliya ay ku jirto dowladnimo wanaagsan nidaam wanaagsan matalaad shacbi oo dhab ah isnima diidayaanna mutual exclusive ma waa wax labaduba isqaadanaya weeye danta puntland iyo danta soomaaliya labaduba Een, haddii maamulka koonfur galbeed jubba iyo galmudug iyo dowladda federaalka ah ay istaagaan in la qaato afar iyo barka Een, laga cod badan yahay puntland tirada badan ma raacaysaan
jawaabtaasi iyo waraysiga cabdiweli gaas ay v o eda la yeelatay oo dhammaystiran waxaad uga bogan doontaan barnaamijka martida mikrofonka ee baxaya idaacaddeena caawa toddobada fiidnimo halkaad nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington weli v o a ayaad naga dhegaysanaysaan magaalada berbera waxaa maanta wadahadal uga furmay mas-uuliyiin ka kala socda somalilan iyo ethoobiya kuwaasi oo muddo laba maalmooda ka wada xaajoon doona iskaashiga labada geesood ee dhinacyada ganacsiga ammaanka iyo isticmaalka dekadda berbera waa sida uu warkan ku sheegayo wariyaha v o eda ee hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac kulankan ayaa ah mid ay ka qayb galayaan mas-uuliyiin labada dhinac kala matalaya oo ka kala socda qaybaha laga wada hadlayo wasiirka ganacsiga ee maalgashiga somalilan injineer xuseen aadan cige oo shirkan saaka furay ayaa v o a u sheegay in laga wada xaajoonayo inta uu socdo iskaashiga labada dhinac ee ganacsiga ammaanka isu socodka iyo arrimaha bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada iyadoo isla saakaba si wada jira ay mas-uuliyiinta labada dhinac u dhagax dhigeen ee goob la dhigi doono alaabta amaba kontainarada u gudbaya dhinaca etoobiya taas oo ay somalilan dhismaheeda hirgelin waxaana wasiirku intaasi ku daray in arrimahaasi labada geesood ay falanqayn ka geli doonaan kadibna gebagabada laga soo saari doono warmutiyeed haddii laysla waafaqo ay wasiirada labada dhinac magaalada addis ku wada saxiixi doonaan shirkan oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa daba socda wadahadallo qaybahan ah oo somalilan iyo etoobiya u socday taniyo sannadii labada kun iyo shantii waxaana uu noqonayaa markii ugu horreysay ee somalilan lagu qabto cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal barnaamij la siiyey magaca fursad fand oo shaqo abuur loogu sameynaya dhallinyarada ayaa maanta lagu daahfuray magaalada muqdisho barnaamijkan ayaa bartilmaamidsanaya shan kun oo qof oo midkiiba uu bixiyo maalintii lacag dhan hal dolar taasoo sanadkii noqon doonta saddex boqol shan iyo lixdan dolar barnaamijkan ayaa la doonayaa in lagu in loogu abuuro shaqo dhalinyaro gaadhaysa konton kun oo dhalinyarada soomaalida shanta sane ee soo socda barnaamijkan ayaa waxaa maamula waxaa maamuli doona koob iyo toban xubnood oo ay ka mid yihiin wasiirka qorsheynta cabdiraxmaan caynte iyo doctor maryam qaasim axmed oo hore wasiir u soo noqotay wariyaheenna muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa wareystay doctor maryam qaasim
barnaamijkan wuxuu ka soo fulay dad haal abuura oo soomaaliyeed maskaxdooda oo ku talagalay maadaama soomaaliya dhib ay ka bixi weyday bal waxaa lagu maamaahaa biyo sacabadaada looga dhargaa wax soomaali ay leedahay jeebka soomaaliga laga bixiyey soomaali maamulayso qofka soomaaligana wax loogu qabanayo sidaas ayuu ku yimid seed u qaadaysaan lacagahan hageese yahay ee taargetka lacageed aad doonaysaan
waxaa lagu fasiray dahfurkii waa lasoo bandhigay waxaa la furay dhowr bank account oo fursad fanda ay leedahay oo marka accountiyadii hadda waa loo sharxay dadka waa dal iyo dabaadba waa la taarged garaynhayaa ilaa shan kun qof baa hadda la taarged garaynhayaa oo soomaali ah oo la rabo maalintiiba hal doolar inay bixiyaan taasoo micnaheedu yahay sanadkii saddex boqol iyo lixdan iyo shan taargetkeenna waa taas laakiin ka badan haddaan helnana waa walilaahi alxamdu hadda muqdisho oo keliya ilaa hadda waxaan haynaa dad ballan qaaday oo bixinaya toddoba boqol inay taamaleen tirada ama dad ku dhow hadda waa tiina loo sheegaya oo muqdisho keliya degmooyinka soomaaliya oo dhanna gobolladana waa la tegi doonaa ma sahlana in qof walbo soomaaliyeed lacag hal doolar laga qaado ama saddex boqol iyo lixdan shan doolar sanadkiinay noqoto tiro weyn baad doonaysaan waa lacag xoog leh lacagtan see doonaysaan aad dadka ugu soo celisaan maadaama aad dadka qaadaysaan annagu waxaan nahay board of directorska waa ilaa kow iyo toban qof oo ka kala yimid bulshada qaybaheeda kala duwan oo ka yimid soomaaliya goboladeeda kala duwan oo baagarawnadeenana ay aad u kala duwan yihiin marka lacagta markay timaado oo habkii aan sheegnay macnaha dadka aad baa loogu fasira technicalitiga ay lacagta u bixin karaan inay sanadkii laba mar shubi karaan inay bangiyada habkay ugu soo shubi karaan laakiin lacagta marka lasoo shubo doctoresa maryam see loo maamulayaa waxaa loo maamulayaa boorka oon anigu ka mid ahay saddexdii bilba waxaan qaadanaynaa shir accountiga kama bixi kara shilin ayna boorka abruuf garaynin boorka waxaa lasoo hordhigayaa howlwadeennada waxay noo soo aruurinayaan mashaariicda la qaban karo ee dhallinyarada dalabaad ka soo gudbisatay waayo nin dhallinyaro ah wuxuu maalan tusaale soo gudbisan karaa waxaan rabaa mashruuc ilaa laba kun dollar ku baxaysa oo aan saas oga shaqayn kara hay la ii maalgelay maalan mashaariic saasoo kale ah lasoo gudbistay shaqo abuur waxaa lasoo gudbistay waxbarasho tareenina marka waa nala soo hordhigayaa boorka ayaa dooranaya doctoresa maryam waxaad ogtahay in lacaga la ururin jiray in ma ahan markii ugu horeyso yabaha lacageed oo dhaco laga yaabo kambaynkii kala duwanaashuwa meesheedii marka shaki badan baa jira dadka soomaalida oo la qabo in lacagahan qaabkay ku baxayaan cadaynteeda see loola soconaya marka ma kula tahay shakigaas idinka maraya dhexdiina bismillaah waa run soomaali hore lacag u aruurin jirtay laakiin fursad fan waa ka duwan yahay wixii hore waxaa jirta transparency aad ah website-ka haddaad gashid adiga haddaa dollar ku rida waad arki ninka borama kaga soo rid website-kaad ka arki xisaabta meeshay marayso waad arki ka america kaga soo rid website-kaad ka arki lacagta inta ay tahay sida loo maamulo dadweynaha waxay ka daawan karaan website-ka wax la qarinayo ma aha annagana waxaan qaadna ammaanadaas culus oo ah lacagtaas sida ugu hufan in loo maareeyo
ugu dambeyntii wasiiraa ka muuqda siyaasiyiin baa ku jira adigu dabcan siyaasadda kama marnid wasiir horaad soo dahayd bulshada ka dhex shaqaysa marka fursadahan dhinaca dowladda maxaad uga faa'iidayn weyseen maxaad dowladda bannaanka uga timaadeen waxaan rabnaa anigu horta siyaasi ma ihi hadda siyaasadna kuma jiri waxaan ahay waxaan u doodaa aan u qareemaa aan u ordaa aan goodwill ambassador u ahay aan u ahay caafimaadka hooyada iyo dhallaanka soomaaliyeed marka arintan waxaan rabnaa qofka soomaaliga inaan shakiga ka bixino qofka soomaaliga dowlad markuu maqlo waxaan maqli jiray caruur iyo maxaa li jiray waraabe warxun baa dhexdooda yaalla qofka soomaaliga hadduu maqlo waxaan dowlad baa maamulaysa wuu ka didaayaa marka inayna dowlad maamulaynin dowlad ku lug lahayn okay wasiirada asxaabteenna way tabaruci karaan hadda waad maqlaysay cabdulaahi maxamed nuur siduu u tabarucay wasiir caynta siduu u tabarucay way tabaruci karaan ragga tujaarta ilaahay xoolahaasi way tabaruci karaan waxaan ugu baqaynaa madaxweynaha iyo prime ministerka tabaruc ugu badan inayna siiyaan laakiin dowladda ma maamulayso shuqulna kuma laha sidii loo bixin lahaana waxay u taallaa boorka
waa doctor maryam qaasim axmed oo u waramaysay wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaalaha ay wada sugayseen hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed imaan ayaa inoo haya
Bye. waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha warqadda ugu horreysaan kugu soo dhaweyna toddobaadkii horead maqneyd ibraahim buuso falastiin adigoo aad u mahadsan dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray doctor idriis daahir khaliif iyo cabdi sanay shambow hooyogeediyo khaliif colaad iyo cabdiraxmaan rakaw mirwaaq iyo injineer xuseen caroone gamaale iyo waxa ay yidhaahdeen sheekh xasan daahir khaliif iyo xaaji cabdalla barre kaynaan iyo shaacir cumay mukhtaar qaasin iyo ruqyo yaale khaliif colaad dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay tahniyo dhalashay u duraan brofesor bajiin cambuure mire iyo waxay yidhahdeen doctoresa cabaay caamey sharey oo laba wiil oo mataano ah ay ugu dhasheen degmada jimbiley wiilashaasi waxaa loo kala bixiyey cabdilbaasid iyo cabdicasiis waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo kuwii soo barbaara oo dadkooda iyo diintooda iyo dalkoodaba anfaca amin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaartay aabe injineer yuusuf muuse yuusuf iyo aabe cabdulaahi khaalid yuusuf boqor iyo maxamed injineer yuusuf muuse iyo nuune axmed maxamuud iyo xasan cumar xasan iyo daahir cabdulla afrax iyo faarax muuse yuusuf iyo yaasiin muuse boqor cadnaan xasan cumar iyo yaasiin ismaaciil maxamuud iyo cismaan cumar boqor iyo maxamuud axmed maxamuud cabdulaahi ismaaciil boqor iyo maxamed cali iyo yaasiin kaarshe cali hagar iyo khaalid cabdulaahi khaalid iyo cabdiraxmaan cabdulaahi khaalid iyo cismaan cabdulaahi khaalid iyo axmed maxamed cali asad shaafici garyare iyo cabdiweli cismaan balli xirsi muuse xirsi dhammaan asxaabtaasi waxa ay iyagoo kala jooga bay yidhaahdeen dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ay tahniyad meher u dirayaan injineer yuusuf muuse iyo caruusada ruweyde cabdulaahi khaalid oo meherkooda uu ka dhacay magaalada london isku waara ubad qayrqaba kale hela ayaanu leenahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray ibraahim maxamuud cusmaan iyo xaaskiisa isir sheekh cabdi iyo caruurtooda aadan nuur ibraahim iyo najmi ibraahim iyo cabdicasiis ibraahim iyo nasteexe ibraahim fawziye ibraahim iyo waxay yidhahdeen saciid ibraahim iyo shucayb ibraahim iyo caayisho ibraahim iyo dhammaanba qoyska reer maxamuud cusmaan fanax khadiijo iyo cabdiyo iyo xaybo iyo xaliimo aamino iyo seeni maxamuud cusmaan waxaana ay jecel yihiin inay taaniyo dhalasho ay gaarsiiyaan doctor maxamed maxamuud cusmaan iyo nafiiso cabdikariim macalin oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen magaalada mandheera waqooyiga bari ee kenya wiilkaasna waxaa loo bixi yidhahdeen cabdiraxmaan maxamed maxamuud waxaana ebuga barayna inuu noqdo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin ayaan leenahay haye ibraahim dhankii bal heesaa aan ku yara nasano waxaad moodaa warqaduhu in magacyo tiro badan aada loogu soo qoro waxaan arkaya warqad afartan magac ka badan ay ku qoran tahay waa taa haddaad igu soo dhoweysay heesta ugu horreysa dhegeystayaashan u soo qabanana waa markaad i dhegeysan weysay dheedheel talo ka ahaatay duruus ku dhaaftabay ayaamuhu ku dhigan waxaa ku luqaynaysa fanaanada saar halgan
dhibta dhibta anuu kula wadaaga dhaliishayo eedahaaga deftuna gaarkuu ahaatay digniinka dambaaladaydu aday dhibku ahaato dhaqaaqa haddaan ku waasho dhaqaaqa haddaan ku waansho digniinta dhambaaladaydu aday dhib ku ahaato dhaqaaqa haddaan ku waasho dhaqaaqa haddaan ku waansho markaad dhegaysan waydo dheldheeltala ka ahaato duruusa ku dhaafay way ayaamuhu ku dhigeenay markaad dhegaysan weyday dheldheeltala ka
anoo sida dhaayahayga halimo kaa dhuurayo ku dhiranaa oo jeclaa dhigaaga inaad u faanto adaa iga dhega adeegay codkii macaan ah ee fanaanada zaar halgan iyo heestii dhambaal intaas haddaan kaga gudubno dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray bashiir hurre jibriil iyo shaambi axmed nuur iyo sucdi hurre jibriil iyo faysal hurre jibriil iyo goobe siciid yuusuf raage xaaji faarax yaxye iyo cawil muuse iyo carab yuusuf jibriil iyo jaamac siciid yuusuf iyo waxay yidhahdeen maaga maxamuud cigaal iyo muxiidiin ilaye iyo xasan cali olol dadkaasi dhammaantood waxa ay kala joogaan boosaaso gaalkacyo qalloocan dhaqayaboor iyo jiracle waxaana ay hambalyo dhalasho ay jecel yihiin inay gaarsiiyaan cabdulaahi hurre jibriil iyo samsam xuseen oo wiil ugu dhashay jiracle ducaduna waa xaggeena leeyihiin wiilkaasi allah ka dhiga ayaan leenahay kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca ibraahimna warqadana waxa ay naga soo gaarta aaba cabdulaahi axmed iyo hooye aamine cismaan ciyo iyo cabdifataax cabdulaahi axmed kaafi cabdulaahi axmed iyo raaxa cabdulaahi axmed iyo fartuun cabdulaahi axmed iyo ibraahim cali owdubad dhuux axmed xuseen iyo nimco xasan qorane iyo kamas faarax barre iyo injineer boorow mustafe aadan honest iyo maxamed nuur maahir iyo qadar sugow salaad xasan shacab iyo cabdiladiif sheekh maxamed iyo xasan idifle cabdirasaaq dubad iyo qadar maxamuud iyo qadar cabdulaahi xaashi daaqo bacaluul iyo xalimo bacaluul iyo caruurteeda iyo nimco faarax iyo nimco weyrax arday ismaaciil shukri sheekh xasan cibaado warsame sacdiye cabdi ceeble ceeble gilaas iyo anise bashiir iyo caashe maxamed iyo falis aadan dhammaan dadkaasi dhammaan waxay yidhaahdeen ubax macalin waa ubax macalin yuusuf iyo seygeeda iyo caruurteeda iyo dhammaan reer macalin yuusuf iyo dhammaan reer cabdulaahi axmed tahniyo dhalasho oo farxad le waxay u dirayaan fu-aad cabdulaahi oo gabri ugu dhalatay magaalada nairobi taariikhdu markay ahayd bishan aynu ku jirna labayo tobankeedii gabadhaasi waxaa loo bixiyey nawaal cabdirasaaq macalin yuusuf ducaduna waa xaggeena haye waxaan leenahay gabadhaasi allah ka dhigo tii soo weynaata oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda waxaan dhambaal qurux badan ka helnay hooyo xaliimo cali faarax iyo hooyo nuuro cumar xirsi iyo waxay yidhahdeen aabe saalax macalin cabdulaahi iyo aabe cabdulaahi axmed culusow iyo habaryeer xamdi cumar xirsi iyo habaryeer luul cumar rooble iyo abti xuseen cali faarax xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abti xasan cumar xirsi iyo xaaskiisa iyo caruurtooda doctor maxamed cabdicasiis salaad iyo waxay yidhahdeen doctor farxaan maxamuud ibraahim iyo doctor axmed maxamed axmed iyo waxay yidhahdeen doctor galad nuur cadde iyo injineer muxudiin cabdiraxmaan maxamuud dhammaana waxa ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdifataax cabduqaadir cabdulaahi tabaarig iyo waxay yidhahdeen iqra baashi axmed oo ku aqalgalay degmada yaakshiid gaar ahaana muqdisho waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina kala kulma bashbashii barwaaqo iyo nolol raaxo badan aamin ayaan leenahay heesta labaad noo soo qabo falastiin waa codka macaan ibn xarsi ha ka waraabiye xasan diiri heestuna waa heestii iska ilow
salaam waxaan ku idhi adkayso uurjaraacayo ah dadaayo iska iloobo intii horeeto hayno ahaateen waxaad idhex geysay anigoo dhex socda dukaamada afaridoodka oo heestaasi ay socoto
warqadda waxay naga soo gaartay ibraahin hooye sahre axmed maxamuud iyo hooye muraaye cabdulla cadow iyo caasho yuusuf muuse iyo maryam yuusuf muuse iyo xalimo yuusuf muuse iyo aamine yuusuf muuse asma yuusuf muuse iyo salma cabdulaahi khaalid iyo maryan cabdulaahi khaalid iyo sundus cabdulaahi khaalid iyo ikraam cabdulaahi khaalid cadar cabdulla cadow iyo khadiijo cabdulla cadow iyo faaduma cabdulla cadow iyo safiya cabdulla cadow qaali cabdulla cadow iyo xalimo cabdulla cadow iyo xadiye cabdulla cadow iyo sihaam cabdulla cadow iyo suuso axmed maxamuud iyo miimo axmed maxamuud iyo faaduma axmed maxamuud jamiila axmed maxamuud iyo asxaabtaasi iyo weliba sharmaarke ismaaciil yaasiin iyo injineer maxamed cabdiraxmaan satuur iyo axmed maxamed caynab axmed nuur oo muuse iyo cismaan axmed cismaan iyo doctor abubakar sheekh axmed iyo cabdulaahi maxamuud faarax dholowa ismaaciil maxamed saciid xandho iyo saciid maxamed salaad iyo khaalid axmed maxamuud cabdirasaaq mataan jaamac iyo cabduqaadir cabdulaahi cali qood iyo cabdixakiin ismaaciil yaasiin iyo cabdishakuur daahir xaaji xasan maxamuud ibraahim babangiida ayaa la yidhaahdaa iyo maxamuud cabdi ibraahim dhammaan asxaabtaasi oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa kala jooga bay yidhaahdeen waxay tahniyad meher u dirayaan injineer abubakar injineer yuusuf muuse iyo caruusada ruweyda cabdulaahi khaalid oo meherkooda uu ka dhacay magaalada london isku waara ayaynu leenahay warqadaha marka ay magacyadu ibraahim oo shan iyo toban dhaafaan dhegeystayaashan waxaan leenahay ugu yaraan laba warqad kasoo kala dhiga hadda kadib markaa sida imaanaysa inaad jiirigaan biyaha soo qaato falastiin ee dhambaalka waxaa naga soo gaaray aabe cabdulaahi jaamac tarabi iyo hooyo seenab xeersi xasan iyo hooyo xaliimo shukri mire iyo waxay yidhahdeen adeer xasan jaamaca tarabi iyo adeer cabdiqaadir jaamac tarabi iyo adeer cali jaamac tarabi iyo adeer cali cumar tarabi iyo nasro cabdulaahi jaamac iyo waxay yidhahdeen muniiro cabdulaahi jaamac iyo muno cabdulaahi jaamac iyo shukri xasan jaamac iyo shaafici cabdulaahi jaamac iyo axmed cabdulaahi jaamac maxamed cabdulaahi jaamac iyo mascuud xasan jaamac axmed xasan jaamac iyo maxamed xasan jaamac dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan guriceel iyo muqdishow waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan farxiye cabdulaahi jaamac iyo cabdiqaadir isxaaq cumar oo waxay yidhaahdeen meherkoodu uu ka qabsoo magaalada muqdisho ducaduna waa xaggeena meherkaas allah ka dhigo kii horseeda guur qeyr qaba oo ay lamaanahaasi kala kulmaan farxad markana kaalimihii sugaanta aanu jaleecno dhegaystayaal ibraahim magacyada qaar yaaba u dhigmayba warqadaha ku qornaa dhowr warqadood marka codka macaan ee fanaanka maxamed b k iyo heestii kala dhimasho ay taladu dheeliyo inkastuu dhammay jiray ragiiyo wixii dhacaa markay xaaja dhabaqdeen oqay ay taladu dheelido inkastuu dhammay jiray ragiiyo wixii dhacaa khilaafaaan kun dheeray oo dhex yaalla orida reerka ku dhaqaysiyo dadka hadda cadi dhalasha ku xiga sidee loo dhammaynaya khilaafaaan kun dheeray oo dhex yaalla orida erka ku dhaqaysiyo dadka hadda cadi dhalasha ku xiga sidee loo dhammaynaya kala dhimasha oo ima sidee loo dhayaanaba farxaddaada waxu dhimay kala dhimasha oo ima sida loo dhayaanabaan farxaddaada dhaawacay
wuxuu yidhi kala dhimasho oon iman sidee loo dhayaa nabar farxaddaada wuxuu dhimay hadda sida loo dhahi lahaa falastiinay adaa lagu weydinaa codka macaan ee bikay aanu intaasi ku dhaafno warqadda xigta ibraahim warqadda xigta waxa ay naga soo gaartay doctor cusmaan xaaji ibraahim ugaaska loo yaqaano iyo doctor cusmaan xuseen cali master okey iyo waxay yidhahdeen doctor aadan cabdiraxmaan samaan qalinle loo yaqaano iyo doctor cabdirasaaq nuur cali duuliya iyo doctor axmed cabdulaahi mashakiya iyo dotoresa sucdi cabdi axmed waxay yidhahdeen sucaado hibo iyo dotoresa sucaado geele samater degan loo yaqaano iyo dotoresa farxiyo xaaji ibraahim iyo dotoresa nasre cabdulaahi axmed kiyow iyo dotoresa sacdiyo salaad cabdiraxmaan iyo waxa ay yidhaahdeen dotoresa nimco cabdi axmed nalka loo yaqaano iyo dotoresa hodan cusmaan xasan hodaney iyo brofesor maxamed bokoole samaan iyo dr cabdiqaadir maxamed cusmaan shiine iyo cabdi yuusuf cabdiraxmaan jiri dhammaan dadkaasina waxay jecelyihiin in ay halkan ka salaamaan islamarkaasina ay taaniyad iyo heestanba gaarsiiyaan dr axmed cusmaan maxamed oo showqi ku magacdheer iyo xaaskiisa doctoresa axadey axmed jinow oo ku aqalgalay magaalada muqdisho degmada wadajir waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena arooskaasi waxaan leenahay kala kulmo bashbash iyo barwaaqo eebana haydi kala siiyo ubad kheyr qaba warqadana waxay naga soo gaarta hambalyo aroos wacan waxaa diraya maryan cabdi buulle iyo khadiijo buulle iyo ceeblo buulle degan buulle xasan buulle aadan buulle shankaroon maxamed xasan shacab hindiye dhaqane wariye nasrakiin jacfar bashiir iyo suleymaan xasan geedde oo ku magac dheer injineerka dhammaan asxaabtaasi waxay tahniyad kaliya laaba u dirayaan arooskii aroosadda fawsiye maxamed cali iyo seegeeda isaaq cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaariso isku waaro ubad kheyr qabana kala hela dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray adeer faarax ibraahim xuseen iyo xasan cabdulaahi xuseen iyo bashiir axmed shimbir maxamed daahir ibraahim iyo cabdalle ibraahim xuseen iyo axmed maxamed sheekh iyo waxay yidhahdeen bashiir maxamed sheekh iyo maxamed cabdulaahi sheekh iyo suleyqa muxudiin ibraahim saafi jenyo loo yaqaano iyo naciimo maxamed sheekh cumar iyo waxay yidhahdeen farduusa maxamed sheekh iyo cabdalla maxamed xuseen waxayna jecel yihiin inay heestan iyo salaamba gaarsiiyaan saabir muxudiin ibraahim iyo cayna abuukar maxamed oo meherkoodu uu dhowaan qabsoomay oo ay u hambalyaynayaan waxaan filaynaa inay dhegeysanayaan markana waa kaalimihii sugaanta heestiina malaha waa kan codka macaan ee qadiijo fuude haddaan ka daawoobo dal alle mar kale dib uguma noqdeen
waxaa iiga daran dabci xumada Haddaan ka gubasho darale mar kale dib uguma noqdee khadiijo aniga iyo falastiin ayaad nagu weysiisa dad kale maxaad leedahay ma tiri warqadda xigtaah ibraahim haddii aan noo soo qabto waa hambalyo aroos hooye xaliimo axmed ganay ayay naga soo gaartay iyo hooye faadmo maxamed tirow iyo maxamed cali geedi iyo daahir xasan geedi iyo xaawo xasan geedi cabdi xasan geedi iyo cabdulaahi cali geedi iyo eedamaka geedi jumcaali iyo eedda xakiimo geedi jumcaali iyo anwar miro geedi garaad miro geedi iyo liibaan miro geedi iyo cali miro geedi iyo ismaaciil miro geedi iyo sakriye miro geedi iyo xamda miro geedi linda miro geedi iyo cabdisalaan nuur guure eed leylo shidane iyo cabdishakuur axmed geedi maxamuud maxamed cabdi gaajoon la yidhaahda iyo cabdiraxmaan maxamed cali iyo nimco miro geedi maxamed garaad miro iyo garaad bagas colaad dhammaantood hambalyo aroos waxay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah arooska farxaan mirageedi iyo aroosada maryan sheekh axmed maxamuud waxauna arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaaraan taariikhdu marka ay sagaal iyo tobankii bishan aynu ku jirno ducaduna waa daadihiyaasha barnaamijka shaqa cusubaa kuusoo baxda ibraahim waxaan leenahay arooskiina aamiin dhambaalkan falastiin gacanteeda hadda kusoo dhaca wuxuu naga soo gaaray hooyo raxmo cali cabdiraxmaan iyo waxa ay yidhaahdeen caruurteeda iyo ayeeyo xabiibo aadan khayre iyo abti cali cabdiraxmaan iyo abti abshir cali cabdiraxmaan oo ku sugan waxay yidhahdeen awdin lebay iyo habaryar ambiyo cali cabdiraxmaan oo dhoobley joogta iyo waxay yidhaahdeen abti cabdulle cali cabdiraxmaan oo kismaayo jooga iyo habaryar xaawo cali cabdiraxmaan iyo caruurteeda iyo habaryar salaado cali cabdiraxmaan iyo caruurteeda iyo eedda salaado aadan iyo dhammaanba reer xasan cabdi oo kale ah bay yidhaahdeen nimco xasan cabdi oo ku magac dheer nayruus iyo yunis xasan cabdi oo loo yaqaano master adeerka iyo nasteexo xasan cabdi oo lagu naanayso nasteexo nalka iyo waxay yidhahdeen zahre xasan cabdi zahre ilays iyo cabdinaasir xasan cabdi iyo waxa ay yidhahdeen nasre xasan cabdi sawturaxma iyo cabdisalaan xasan cabdi iyo waxay yidhahdeen iqra xasan cabdi oo iqrayaray loo yaqaano iyo samsam xasan cabdi oo lagu naanayso samsamiina iyo aaniso sheekh ibraahim cabdulaahi aaniso fanka la yidhaahdo iyo cumar xaaji ibraahim suufo oo master dhudka loo yaqaano iyo xuseen sheekh ibraahim cabdulaahi master mugdi iyo maxamed cabdulaahi cumar oo ugaaska loo yaqaano iyo marwaan cabdulaahi cumar master barhuuti dhammaan reer nunow waxa ay jecel yihiin in ay hambalyo u diraan dhammaantoodba waa firdowso xasan cabdi iyo waxa ay yidhaahdeen axmed nuunow oo ku aqalgalay magaalada muqdisho ducaduna waa xaggeena waxaan leenahay arooskiina aamin ee bahedin kale sii ubad kheyr qaba adiga curadaa noqotaa umaleynaya ducada xaggaaga waa ku badan tahay warqadan marka xaggayga ugu dambaysa waxay naga soo gaartay waxay leeyihin waa hambalyo tahniyad dhalasho waxaa diraya hooyo madiine fiidow sabriye iyo aabe cumar yuusuf waa sugaya adeer maxamuud waa suga oo loo yaqaano maxamuud kiishow iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer cabdulle cali waa suga xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cismaan cali waa suga xaaskiisa iyo caruurtiisa muuse cali waa suga cilmi cumar yuusuf iyo cabdikariin cumar yuusuf iyo shariif cumar yuusuf iyo muuse cumar yuusuf iyo nuurta cumar yuusuf iyo xaawo cumar yuusuf deeqa cumar yuusuf nuurta cismaan cali iyo oday odageeda iyo caruurteeda iyo maxamed macalin cusmaan cagey iyo muumin uulow cali iyo cali muuse siyaad doctor cali dadkaasoo kale jooga sweden soomaaliya gaar ahaan muqdisho iyo gobolka hiiraan waxay tahniyad u dirayaan maxamed cumar yuusuf mister waasuga iyo marwadiisa shaadiya cabdulaahi oo gabari ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada xamar jajab gabadhaasi waxaa loo bixiyay bay leeyihiin shamso maxamed cumar
heestaasi waxaa u dambeysay barnaamijkii hambalyadii salaamaha waxay sidoo kale u dambeysay idaacaddayda galabnimo inta haddii la dhahdo toddobada fiidnimo aynu mar kale dib u kulmi doono waa anigu ah maxamed cabdi maxamed colaad xasan iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo galabnimo wanaagsan
program has come to you from the Voice of America, Washington.